الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay kitaabu lbayc awalkiisii siiba waxaynu ku jirnay shuruuddii u lahaa shayga la iibinaya qaala naadimu raxima allahu tacaala in caynuhu maca almamari tuclami oo wasfuhu wa qadru ma fi dimami waxaa sheekhu inoo soo waday shuruuddii shayga mabiicda ahee la iibinayo loo shardinayey waxaui waxaa shardiga inuu yahay shay daahir ah shaygii najisulcaynka ama mutanajiskaena daahiri kale iibkiisu ma ansaxaynin muntafac waa inuu shaygii la dheefsanayay dheef sharciga shaygii aan dheef darayn isagana iibkiisu ma ansaxayo waxaynu nihi qudira tasliimu la kalay ama qadara tasliim way calaa tasliimi uu kalay dhiibitaankiisa ee shaygii aanu dhiibi karaynin shay ama ka lumay ama meel kaga dhacay ama waxaanu soo qaban karaynin iibintiisu ayna ma ansaxaynin milkin lidilcaqdi baynu nidhi qofkan caqdigan iyo gunowdkan iyo heshiiskan iyo beecani u dhacayo waa inuu milkigiisa yahay oo kii lahaa iibinayo ama ka midka wakiil iibinayo ama weligiisa iibinayo nudira baynu nidhi shaygaasoo la arkay oo labadan qof ee markaa wax kala iibsanayaaba ay arkeen oo ma ansaxayo kii labadooda aanay arkin ama midkood aanu arkin mar haddii sidii shay markaa joogo oo kale loo iibinayo walow sifo saranba ha lagu sifeeye shuruuddii ayuu weli inoo sii wadaayo wuxuu yihi sheekhu raximahullahu tacaala in caynuhu maca almamari tuclamu waa in tuclama haddii la ogaado oo la ogyahay caynuhu shayga cayndiisa macalmamari meeshii loo marayee waddada u noqonaysana lala qabo ow ama wasfuhu wasfigiisa la garanayo iyo wa qadru maa fi dimami wixii dimada ku sugnaayee qofkan dumadiisa ahaayeen la cayinin taana waa in sifadiisa iyo qadarkiisa la garanayaa sidaynu kitaabkii qaasimiga ahaa ee sharax abshaac ah iyo abshaaci baynu ku soo marnay waxaa la iibinayaa ama waxyaalaha la iibiyaa ama iibku saddex qaybood ayuu u qaybsamayey baycu caynin mushaahada cayn la arkayo iibinteeda taasi waa mid bannaanoo haddii shuruuddan laga helo way ku bannaan tahay shay aan markaa la arkaynin oo meesha olin oo qaayib ahoo haddana sidii wax yaallo oo kale loo iibinayo kaasina fa khayru jaa'isin mid aan bannaanayn ayuu inoogu soo tilmaamay shay markaa isaga mawsuuf ahoo la tilmaamay oo la sifeeyey oo qof dimadiisa ah na waa qayb oo kaasina wuu bannaanaa markaa sifadiiyo shuruuddii sidii loo sifeeyey lagu helo haddaba halkan labadii bannaanaa ayuu noogu sheegayaayoo waxa uu leeyahay wuu bannaan yahay oo iibkii waa ansaxayaa oo ijaab iyo qabuul buu ku ansaxayaa waase in caynuhu macalmamari tuclamu waa haddii ay og yihiin labadan qof ee wax kala iibsanaya cayndiisa waaye hadday og yihiin shaygii mucayanka ahaa ee la cayimay ee waa kan la yidhaha la kala iibsanayey mamarkiisa iyo meeshii loo maraya ee waddo u noqonaysay hadduu yahay waxyaalaha maguurtada ah hadduu manquul yahay oo waxyaalahan la qaatay isaga mamar looma shardiyo laakiin hadduu maguurto yahay ama guri ama dhul hadduu yahay waa in mamarkiisiyo halka waddo u noqonaysana la garanayo ama samandaadama musaman ka haadee li'anno beyculqarar iibka kadada ah ee markaa cidhibtiisa aan la garanaynin ee la ysku qabsanayo ayuu nebigu diiday markaa haddaynu in caynu macalmamari tuclami wuxuu leeyahay haddii masalan uu iibiyo gaadhi ka mida gawaadhidiisa hadduu iibiyo jago ka mida jagooyinkiisa hadduu iibiyo guri ka mida guryihiisa ma ansaxayo walow isku qiimaba ha ahaadaane maxaa yeelay dee waanay garanayninoo qofkan markaa wax laga iibinayo ayaan garanaynin hadhow tana saan maan moodayn iyo san aniga ilama ahayn baa ka soo baxaysaa waxa kaloo iyadana laga maarmaan ah in markaa iyadana mamarkiisii iyo waddadiisii isagana la garanayo oo hadduu masalan iibiyo boos ama goob ama dhul hadduu iibiyo dhuluu leeyahay ku xeeran oo dhuluu leeyahay hareeraha ka xigo waa inuu caddeeyaa waddadiisu halkay tahay ou idhaahdo waxaan kaa iibinayaa booska oo u jeesanaya xaggaa iyo cadceedudhac ama u jeesanaya xaggaa iyo koonfur ama u jeesanaya xaggaa iyo waqooyi ama u jeesanaya xaggaa iyo galbeed waa inuu yidhaah bari markaasaa qofku markaa uu dee ku geli karaa ama odhan kara xagga cadceedda ka horjeeda dooni maayo xaggani dabeed xaggaada ka horjeedaa dooni maayo ayuu odhan karaa markaa mamarkiisii iyo meeshii loo marayeyna haddii la garanayo ayana laysla garanayo wuu ansaxayaa haddii kaleo markaas iibiyo uun oo aanu mamarkii iyo meeshii loo marayay aanu caddaynin hadhow baa laysku qabsanayaa wuxuu leey anugu taa waddada weyn u jeeddaa anugu halkaasaan waddo ka doonayaa maya halkaa yara dooxa ku jeedda ka qaadu odhay halkaasaan kuugu talagala isqabsi baa ka imanaya waxaanoo shuruudana waxaa loo dhigayaa wax cad inay dadku ay galaanoo hadhowta munaasaco iyo dood iyo muran aanu ka imanin taasi waa shaygii marka uu mucayanka yahay oo wasfu wa qadru maa fi dimami haddiise aanu mucayan ahayn ee waxaan la iibinayaa shay la tilmaamayo oo dimada qofka saaran uu yahayna waa in la garanaya wasfigiisa iyo tilmaantiisa laysla tilmaansadaa waa in la garanaya qadarkiisa iyo intuu leegyahay waa in laysla garanayaa marka waa laba shay in wixii la iibinaya banaanasaynu abshaac maqasim waa ku soo marnay dee shay mucayanahoo la cayimo waa kan la yidhi oo cayntiisii laysla wada garanayo waddadiisiina laysla wada garanayo hadduu maguurto yahay iyo shay haddii aanu mucayan ahayne dimada qofka ama dimadu waa dumadda qofka uu saaran yahay ama samanka ama musamanka midku doonaba ahaadee la sifeeyo oo laydha tilmaanta iyo tilmaanta waa gaadhi nooca iyo noocaasa oo midabkiisa oo modeelkiisa oo wax waliba la yidhi waa sidaa markaas sifadiisa waa in la caddeeyo oo qadarkiisa waa in markaas la caddeeyaa taas ayuu markaa ku ansaxayaa markaa wuxuu yidhi in caynuhu in tuclam waa haddii adood shardigu hadii goladaas badan lama xidhiidha in tuclam waa haddii markaas la og yahay ayuu ansaxayaa caynuhu cayndiisa maca almamari macal meeshii loo maraya lala qabo oo wasfuhu waa markuu mucayinka yahay oo wasfuhu waa in la garanayo iyo wa qadru maa fi dimami wasfigiisa iyo tilmaantiisa iyo qadarkiisa waa in la garanayo maa fi dimami wixii dimooyinka saarnaaye qofka dumadiisa saarnaaye yacni aan la odhanin waa kaneen la cayimin haddaba shuruuddii sheekhu shayga mabiicdaahi u lahaa ee shayga rabowigaa aan ahayn wuxuu inooga dhigay sheekhu lix waa mid weeyaane waa inuu daahir yahay waa ka labaadee waa inuu muntafacayo shay la dheebsanaya waa inuu yahay shay in la dhiibo oo qofkii aad ka iibisay aad u dhiibto aad awoodaysa waa inuu yahay shay mamluug ah oo qofka saaxiibulcaqdiga ahi uu leeyahay waa inuu yahay waa in shay markaa la arkay oo labadan qof ee wax kala iibsanaya ay arkeen waa inuu yahay shay ay og yihiin oy garanayaan waa inuu yahay markaa shuruuddii lix ayuu ka dhigay sidaana wuxuu naadimku dee ku raacay sheekhii markaa sharafudiin albarisi ee kitaabkan zubadka markaa uu soo khulaaseeyey u inoo nadmiyey sheekhii lahaa ayaa markaa sidaa lixdaa ka dhigayoo kaas ayuu markaa ku raacay laakiin waxay leeyihiin culimmada shaaficiyadu marka la taxqiijiyo waa shanun shuruuddu waayo aragtidana waxay gelaysaa mundiradiinoo soo yidhi ayaa shardigan ogaanshahay gudagelaysaa maxaa yeelay ogaanshihii dee shaygii lama ogaan kara ilaa la arko markaa mudira iyo in caynuhu macalmamari tuclamu ayaa ishoos gelaya oo wixii lagu ogaanayey ayaa waxaa tahay aragti la arko markaa labadaa shardi ayaa ishoos gelaya sidii minhaajka iyo kutubta kaleba ay u dhigaysay shuruudulmabiic markaa waa shantaasun labadana way isgudagelayaan waxa uuse isagu sheekhu u raacay waxa weeye calaamatal yani barisi ayuu markaa isagu raacay وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول ذي العلم تماثل من جنس يتحد halkan sheekhu waxau inoo gelayaa ribada wixii la odhan jiray iyo ashyaada rabiwigaa marka la isku iibinayo shuruuddii loo shardinayey ribadana luq ahaan asiyaada ayay yidhaahdaan sharcan shaaficiyadu markay qeexayaan asxaabuulmadaahib markaa qeexidda markay qeexayaan way ku yar kala duwan yihiin waayo cilatu ribaa ayay isku khilaafsan yihiin haddii aynu markaa tacriifka shaaficiyada aynu ku gaabsanno waxay leeyihiin ciwad waa caqdun calaa ciwadin makhsuusin gayri macluumi الtamaahuli fii micyaari sharci xaalat alcaqdi oo maca taakhiirin fi lbedelayn aw axadihima ayay yidhahdaan ayagu waxa weeye waa caqdi iyo gunud iyo heshiis lagu heshiinayo calaa ciwadin makhsuus yacni ciwad iyo waa xisdhaabsi iyo tacaawud iyo waa xisdhaabsi gaar ah oo ah haddee gaar wuxuu ku yahay waa lacagihii iyo raashinkii un shaaficiyada agteeda wax kale ma gasho shaaficiyada agtooda waxaan lacag iyo raashin ahayn markaa waa caqdiga iyo heshiiskaa laga caqdinaya lagu heshiinaya isdhaafsiga ashyaada makhsuuska markaa ashyaada makhsuuskaa la isdhaafsanayo hayri macluumi tamaahuli isla ekaanshahooda aan la garanaynin fii micyaari sharci sharcigu waxa uu wax ku beegay wax uu ku kala iibiyo ayaan isleekaanshahooda lagu garanaynin xaalat alcaqdi xilligan caqdiga ayaan la garanaynin ow maca taakhiiri fi lbedelayni ama labadii shay laysku bedelayaba meesha waa laka maqan yihiin oo ama abaa la geliyo ama midkood ayaa markaa la dibdhigay oo meesha ka maqan waxa weeye ashyaada rabogeyni lacagaha iyo raashinka oo laysku iibiyo iyadoon la garanaynin isleekaanshahooda inay isku leegyihiin sharcigu wuxuu wax ku beego sharcigu wuxuu wax ku beegaana dee shaygii la miisi jirayna waa miiskii shaygii la miisaami jirayna waa miisaankii shaygii la dhudhumin jiray waa dhudhumintii shaygii la tirin jiray waa tirintii sharcigu wuxuu wax ku beegayey iyagoon la ogeyn inay isku leegyihiin oo aan la ogeyn xilliga caqdiga ayaan la ogeyn inay isleegyihiin walow gadaal isleekaanshahoodaba ha ka soo baxee kaasi waa mid amaa yacni labadii shay rabawiga ahaayee lacagihii ama raashinadii marka la isku iibinayo labadoodiiba meesha waa laga saaray oo labadoodiiba meesha ma yaallaan iyagoon oolin ayaa la isku iibinaya waa maca taakhiiri fi lbedelayn aw axadima ama midkood ayaan meesha oolin mid baa yaalla waxaanay u qaybiyaan saddex nooc midi waa riba alfadl riba alfadli baa la yidhahdaa waxa weeye labadan shay ee isku midka ah ee la isku iibinayo oo midkoodka kale laga badiyo midna ribal yad bay yidhaahdaan waxa weeye labadii shay ee laysku iibinayay oo kala qaadashadoodii midkood markaa la dibdhigo midna waa riba nasii'a oo waxa weeye waa iib yacni labadaa shay rabigaa laysku iibinayo oo markaa muddo kala qaadashadooda loo dhigo taasna riba nasii'a la yidhaahdaa saddexdaas ayay u qaybiyaan ribal qardi oo markaa shayga qofka inta wax la amaahiyo dabeetana markaa hadhow marka wakti yani inta yani waxbaa la amaahinaya markaa waxaa loo shardinayaa inuu markaa dheeraad soo celiyo taa ayaa ribal qardi ayaa la yidhahdayoo iyadaa sooma gelaysa markaa quyuudan ama yani tacriifkan ribo taasaa markaa la yidhaahdaa haddaba wuxuu sheekhu yihi wa shardu bayci naqdi lacag iibinteed shardigeeda binaqdi marka lagu iibinayo kamaa fii bayci matcuumin raashin marka lagu iibinayaba sida loo shardiya bimaqatucima wax kaleoo markaa la quutay waa taqaabudulmajlisi meeshaa la wada fadhiyo ama la wada joogo waa in lagu kala qaataa waalxuluulu waa inay xaallo tahay oo aan wakhti loo qabanin zid waxaad siyaadisaa cilma tamaahulin isleekaansho in la garanayo bijinsin fii jinsin jinsiga yataxidu keliyooba waxaa sheekhuu leeyahay sidaynu soo sheegnay shaaficiyadu waxay markaa agtooda ribadu ay gashaa lacag iyo raashin wixii kale ma gasho haddaba wuxuu leeyahay markaa lacag lacag lagu iibinayo lacag lacag ku iibinteeduna waa sarif waa tanaynu ana sarifka waa baabu sarfi baa la yidhaahdaa ama raashin raashin marka lagu iibinayo waa tanoo dee lacagii waa laysku bedelayaa oo dee sida iibkan oo yacni xikmadaha iibkan waxa ka mida qofkan bini aadmigaahi wax kastuu u baahan yahay isagu ma helayo qofkani waxa weeye qof la dadnanoo waxshi ma aha dad buu la nooliyay baahidiisana dadkan ay ku xidhan tahay waxbaad u baahan tahay kanaa haya kale waxuu kaa kale u baahanyana adigaa haya qaabka markaa dee wixii aad adigu baahnayd ay kan uga helayso kaasina adiga hel waa inay wax isdhaafsataanoo isku iibsataan lacag baad haysataa lacagtii aleen kaaga shaqayn mayso lacag kalaa kuu shaqaynaysaa qof kalaa markaa kuu sarifayo kuu bedelayooo isagu markaa waxoogay macaasha kaa qaadanayo tii halkanka shaqaynaysay buu ku siinayaa marka waa baabusarigu saasaa laysugu iibinaya raashinka lafdiisii ayaa laysku iibinayaa oo hadday markaa hadhuur kuu soo go'o ama gellay kuu soo godahayso ama digiri kuu soo godood haysato dee waxaad u baahanaysaa mararka qaarkood inaanad kaashba haynin markaa wixii kalead u baahnayd aad ku iibsato idan markaa haddii aad markaa ciddee kaashkaaga iibsataa aad weydo asalku waxayd markaa inaad waxaagan iibsato wixii kale aad kaash kusoo iibsato mararka qaarkood waxaa suurtagal kuu noqonaya inaad markaa digirtaadii markaa inaad beriis ku iibsato ama beriiskii nooc ka mida inaad nooc kale ku iibsato oo aad tidhaahdo kan baa zarcaha la yidhaahdo oo kale ayaan u baahanay anna kan kale ayaan haysaa oo beriiskii ayaa laysku iibinayaa ama yacni raashinadii kala duwanee kala jisiga ayaa laysku iibinaya markaa wuxuu leeyahay lacag lacag marka lagu iibinayo waxaa loo shardiyaa sida marka raashinba raashin lagu iibinayo saddex arrimood marka weliba saddexdaa arrimood la shardiyaa waxa weeye marka waxa laysku iibinayaa isku jinsi yahay ay lacagtu dahab iyo dahab isla tahay ama fida iyo fida isla tahay hadda dahab iyo fida lacagi ma jiraan laakiin lacagahan kale ee waraaqaha ahee lagu heshiyey naqda bilistiraaxa ee dowladaha ay samayseen dowlad walba lacagteedu waa jinsi yacni lacag markaa isku mida ayaad markaa isku iibin oo dahab iyo dahab aad isku iibin ama fidiya fida aad isku iibin ama dollar iyo dollar baad isku iibin ama bir iyo bir baad isku iibin ama faran iyo faran ama soomaali iyo soomaali baad isku iibin lacaga markaa isku mid aad isku iibinaysaa ama lacaga markaa kala jinsiya baad isku iibinaysaa raashin isku mida baad isku iibinaysaa beriis iyo beriisa ama gelay iyo gelaysa ama hadhuudh iyo hadhuudh islaam markaa haddii ay isku jinsi yihiin oo ay dollar iyo dollar isla yihiin beriis iyo beriis hadday isla yihiin waxaa la shardiyaa saddex shardi waa ka koowaade taqaabudulmajlis meeshaa iibkaa iyo caqdigaasi ka dhacay waa in lagu kala qaataa ee aan la kala tegin iyadoo wax la isku leeyahay waa taqaabudulmajlis waalxuluul waa inay xaalad horay muddo lahayn oo maxay kala tahay xuluul iyo taqaabudulmajlis waxay leeyihiin haddii masalan labada qof intay kala iibsadaan ay yidhaahdaan aan iska badhin oon iska sheekaysanno markaynu galabta kala tegaynaa un baynu kala qaadan doonnaaye xuluulkii ma jiro waa ta'jiil baa markaa galay majliskiiba ha lagu kala qaata laakiin muddaa loo yeelay markaa muddadaasaynu kala qaadan doonnaana waa inaan la odhanin oo aan mu'ajal laga dhigin waana in taqaabudulmajlis halkiina taqaabudumajlis taqaabudun filmajlis meeshii lagu kala qaataa shardiga saddexaadna waxaa weeye cilmi tamaasulin bijins yataxid bijins yataxid waa inay isleeg yihiin oo beriiskani isleeg yahay oo dahabkani isleeg yahay oo yacni lacagtani isleeg tahay markay isku jinsi tahay waa in la og yahay oo masalan dahabkii qadiimka iyo dahabkii cusbaa yacni lama kala badin karo waa inay isleeg yihiin haddii aan la isleekaysiin karan wax kala soo galayna qofkani dahabkiisa qadiimka waa inuu iibiyaa lacagtiisa qaataa kadib markaa qofkii dib uuga iibsadaa dahabkii markaa cusbaayee uu doonayey taasi waxa weeye waa bijinsi yataxid haddiise ay kala jinsi yihiinoo masalan waxaa la isku iibinayaa digir ama cambuula iyo waxaa la isku iibinayaa bariis ama waxaa la isku iibinayaa galla iyo hadhuudh baa la isku iibinayaa ama dahab iyo fidaa la isku iibinaya ama laba lacagayow oo kala gedisan baa la isku iibinayaa waxa shardiyahum xuluul wa taqaabud lmajlis inaan muddo loo qabanin iyo goobtaa in lagu kala qaato laakiin waa la kala badin karaa leanna waxaynu arkaynaa dee boqol dollaroo boqolaal kun lagu sarrifayaynu arkaynaa mar hadday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa raashinkii oo kale tobanka yaree baasarcaha ama yacni waxaa lagu iibin karaa dhowr gadbadood gadbadigiina ayaa lagu iibin karaa toban gadbadood oo kale mar haddii ay kala jis yihiin laakiin hadday isla beriisun yihiin waa inay markaa isleeg yihiin waxaana markaa arrintaa u daliila xadiidka saxiixa ee nabiga sala la alay slm ka sugnaaday si xadiidka imaam muslim aطacaamu biطacaam acaam acaam iyo raashin raashin marka lagu winayo mila bimili waa inuu isleeg yahay waxaa kaloo isagana xadiidkii isagana saxiixa ahaa uu isagana ahaye imaam muslim uu warinayay addahabu bidahab dahab dahab marka lagu iibinayo waalfida bilfida fida fida marka lagu iibinayo waalburu bilburi bur marka bur lagu iibinayo washaciiru bishaciir heed marka heed lagu iibinayo watamru bitamri marka timir timir lagu iibinayo waalmilxu bilix milan bimisl waa inay isleegihiin sawaan bisawa yadan biyad gacan gacanna waa in lagu kala qaataa faida اkhtalafat hadi اlajnaas haddii ay iskhilaafsan tahay hadday iskhilaafsan tahay oo dahab iyo fida ay tahay bur iyo shaciir ay tahay timir iyo markaa shaciir ay tahay ayada fabiicu kayfa shitum si aad doontaan u iibiya idaa kaana yadan biyad markuu gacan gacan yahay shardi waxa amar hadday kala jinsi yihiin inay xaallo yihiinoo wakhti loo qabanin gacanna lagu kala qaata haa'an waa haa'an hoo iyo hoo waa inay tahay axaadiidaasaa markaa inoo tilmaamaysaa cilatu ribaa'ana waxay leeyihiin dahabkiyo fidada waa lacagnimadan xagga raashinkana waa raashinnimadaas ayay leeyihin markaa waxa la yaaliyo wixii lacaga iyo wixii raashinahoo dhan ayay markaa gelaysaa halka madaahibta kale qaarkood odhanayaan waa makiilnimada iyo mawsuulnimada oo wixii la miisa ama la miisaamo ayuunbaa markaas soo gelaya qaarkood ay leeyihiin waa miisaanka iyo saanka iyo iyo raashinnimada markaa shaaficiyadu sidaas ayay yidhahdeen waxa uu yihi markaa sheekhu waa shardu bayci naqdi lacag iibinteed binaqdi marka lagu iibinayo shardigeedu waa waa mufradu mudaafuna bicnaa shuruuddaa laga wadaa kamaa fii bayci maطcuumin kamaa yushradu sidaa loo shardinaya fii bayci maطcuumin shay laquuta ku iibintii bimaa qad ucima wax laquuto kale lagu iibinayo waa taqaabud اlmajlisi waa idaafa bimacnaa fiiho taqaabudun fi lmajlis meeshaa la joogo waa in lagu kala qaataa waalxuluulu xaalnimo ayaa la shardeeya wakhti inaan loo qabanin zid waxaad kordhisaa cilma tamaasulin isleekaansho ogaantood bijinsin yataxid marka jinsigoodu midaysan yahay ee labada shay laysku iibinaya isku jinsi yihiin waa in la og yahay markaa ayagoon la ogeyn isleekaanshahooda laakiin takhmiin ama jusaaf ay tahay marka dambe haba soo baxaan inay isleeg yihiine ma ansaxayo وإنما يعتبر تماثل حركة عن النفع وهو حاصل في اللبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب وعليه وإنما يعتبر تماثل تماثل كيس لكان شهنا وحل اعتبارين ولا فيرين حال كمال النفع مركا النفع يو واحتر كودو وكامل لغضو لما يسترمو وهو كمال النفع جاس يعني النفع جيس كامل لمديس حاصل wuxuu xaasil yahay uu joogaayoo lagu hayaa fii laba nin caano waa tamri iyo timirtii wa huwa timirtii oo birudabi lagu iibinayo rukhisa waxa la ruqseeyey fii duuni nisaabin nisaab wixii ka hooseeya kalcinabi sidii cinabkaba loo ruqseeyey loo baneeyey sheekhu halkan laba masalo ayuu inooga hadlayaa waa masalada koobaade waxa uu leeyahay waxaynu nidhi haddii shayga shay la mida lagu iibinayo lacagtii lacag la mida lagu iibinayo raashigii raashig lagu iibinayo waa inay tamaasul iyo isleekaansho la og yahay oo haddii kala badashadooda la og yahay waa ribo haddii isleekaanshooda iyo kala badashadooda midnaba aan la ogaynna ayana waa ribo alja'ru bilmumaahalati xaqiiqati almufaadala qaacida waxay tahay isleekaanshahooda in la garan waayaa waxay la mid tahay xaqiiqadii kala badsashada haddaba goormaa tamaasulka iyo isleekaanshahooda la fiirinaya wuxuu leeyahay tamaasulka iyo isleekaanshaha waxaa la fiirinayaa marka shayga nafcigiisii uu kaamil noqdo bimacnaa marka uu diyaargaroobo intifaacyadii iyo dheefsashadii looga jeeday badideeda waxaan dheefsigii laga doonayay marka uu gaadho inta ugu badan ayaa uu kaamil yahay nafcigiisi ama marka uu gaadho hayaa iyo qaab lagu kaydaysanayo siiba tani waa raashinkii ayuu markaa gaar ku yahay taana waxaa tusinayaa nebiga sala allahu alay slam ayaa waxaa la weydiiyey rudab in timir lagu iibiyo macnaha waxa weeye rudabku waa xaaladda shanaad ee xaaladaha timirtu ay soo marto dalci iyo khalaal iyo busri iyo balxi iyo rudab iyo tamr ayay noqotaa rudab waxa weeye waa xaaladdaa markay bislaadaan ee uu wada muudka yahay ayaa la yidhaahdaa rudab markanuu muudkani ka baxa ee dabeetana uu adkaadana timir baa la yidhaahdaa haddaba waxa la yidhaha rasuullahi waxaad ka warrantaa rudabka iyo timirtoo la isku iibiyo markaasaa nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi yanqusu rudabu idaa yebis oo rudabkani marka uu qallalo ee uu muudkani ka baxo ma nuqsaamaya fa qaaluu nacam haa bay yidhaahdeen hay wuu nuqsaamayaa falaa idan buuhi maya haddaba haddaad iminka markaa kiiloo rudaba iyo kiiloo timira aad sidaa isugu miisaanto oo aad dabeetana dayso rudabkan marka uu muudkani ka baxo nuskiil uu noqonayaa hadhow bay markaa kala yaraanayaan markaa xilliga laysku iibin karay in laysku iibiya ay bannaan tahay waa xaala kamaali nafci oo markaa uu timir gaadho ee cinabkii uu zabiib gaadho ilaa cinabkanaad arkaysae kuuskuusani marka uu isagana muudkani ka baxo zabiibka yaryaraad arkaysuu noqonayaa taas ayuu markaa ka hadlayaayoo waxaa la fiirinayaa marka jafaaf iyo angeg uu yimaado marka xadiidku rudabkii buu ka hadlay cinabkii iyo waxyaalii kale waa looga qiyaastay haddaba wuxuu yidhi kamaalu nafcigaasi wuxuu xaasil yahay caanaha markay dee caana yihiin inay cannadii ka soo baxaan kamaalu nafcigoodii way joogaan timirtuna marka ay timir tahay kamaalu nafcigoodii iyo nafcigoodii iyo dheefdoodii waa kaamil oo waa laysku iibin karaa marka caanihii caanihii caani waa lagu yidhaha ama dhayi ha ahaadaan ama dhanaan ha ahaadaan ama gadhoor ha ahaadaan waa laysku iibin karaa keliya waxay diidaanuun haddii biyo lagu daro ama haddii dab lagu kariyo way diidaan oo taa iyada layskuma iibin karo yacni biyahana dee ayaan la garaynay intay yihiinoo mudulcajwadii ayay markaa noqonaysaa ama yacnii dee taasiirka dabkana markaa isku noqonaynin marka caanihii iyo timirtii ayaga xaalu kamaalkoodii bay joogaan wa huwa birudabna wuxuu uga jeedaa timirtii in lagu iibiyo waa masalada labaade rudab in lagu iibiyo waxa la ruqseeye waxaa la yidhahdaa caraayaaga caraayaa waxay yidhahdaan shaaficiyadu waa rudabkii ama cinabkii oo geedkii timirta ama geedkii cinabka saaran ayaa waxaa lagu iibinayaa timir ama zabiib dhulka taalla laakiin waa inuu khamsata awsuqin intii sakada ay ku gaadhayeen waa inuu ka hooseeya xanaabiladoo kale waxay dha waa rudabkii oo ruus nakhli kus yaalla oo la qiyaaso kharsi lagu sameeyey ayaa waxaa lagu iibinayaa wax isaga la mid ah oo angegan oo timir ah oo laakiin timirtaasina ay miisan tahay oo masala xadiidka haddii aynu eegno nebigu sala allahu alay slm nahaa can bayci tamri bitamr timir timir in lagu iibiyo ayuu dee warakhasa fi lcaraaya caraayada wuu ruqsayay an tubaca bikharsihaa in qadarkeedii lagu iibiyo oo timira oo yaakuluha ahluhaa rutaban ehelkeedu ay rutabnimo ku cunayaan ama musaabanada waxaa la yidhaha nebigu diiday waxa weeye waa rutab iyo timir laysku iibiyo waa uu diiday laakiin caraayaagaa wuu ruqsaya asalkeeduna wuxuu ku yimi baa la yidhaahdaa waana sida markaa culimmada qaarkoodna ay shardi ka dhigayaane dee madiina dad timirla bay ahaayeen sidaa aan xoolaha nool iyo lacagta iyo looga sinayn baan dee timirta iyo beerahana looga sinayn oo dadna dad beerala bay ahayen dadna dad aan waxba haysanin bay ahaayeen xaaladdaa rudabku soo go-ana rudabkii baa la wada doonayaayoo timirtii cidi cuni mayso dabeetana dadkii fuqarada ahaa yacni siiba qolo ansaar ahayd ayaa nebiga u dacwootay waxala ya rasuula allah dee rudab baanu u baahannahay annagii carruurtayadiba rudabkii waxaan ku iibsannana ma hayno laakiin oo lacaga laakiin waxaan haysannaa halaagii timirtii hore ayaan haysannaa markaasaa nebigu sala allah alay slm u fasaxay wixii sakagoyska ka yar khamsatu awsuqin wixii ka yar in timir ay la miisay oo la miisay oo la garanaya intay tahay rudabkii oo geedka ku yaallana la qiyaaso marka la yidhaahdo geedka ama labadaa geed waxa ka soo baxaya ilaa kharsi waxa la yidhaha baa lagu samayn jiray timirintaa leeg baa ka soo baxaysa in timirtaa dhulka taalla lagu iibiyo rudabkaa markaa dhirta saaran carayagu kaasu ah asalkeeduna markaa waxa loogu talagalay dadka fuqarada ah ee baahana ayagu aan iibsan karaynin laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahy qowlkiisa markaa raajixa xataa aqniyada waa u bannaantay wixii fuqarada u bannaana aqniyadana ayadana waa u bannaan yahay ayay yidhaahdeen markaa wuxuu yidhi sheekhu wa inamaa yuctabaru tamaasulu isleekaanshaha ou raashinka isleegyahay waxaa la fiirinayaa xaala kamaali nafci marka nafciga iyo waxtarkii nafcigii laga lahay shayga looga jeeda markuu buuxsamo wa huwa kamaalu nafciga iyo nafcigaa dhammayska tirin xaasilun wuxuu xaasil yahay ayuu joogaa fii laba dhincaanihii oo waa kii xadiidku inoo soo tilmaamayay aynu abashaaca ku soo maraynay shay markaa qoyan in jinsigii lagu ibiyo ma bannaanan caano ahayn markaa wahuwa xaasilun nafcigaa dhammayska tirin wuxuu xaasil u joogaa fii labanin iyo wa tamri wa huwa timirti oo birutabi lagu ibinayo rukhisa waxaa la rukseeyey fii duuni nisaabi nisaab markay ka hoosayso kal cinabi si cinabka oo kale markaa wuxuu ku soo aroray xadiidku rudabka iyo timirta cinabkii iyo zabiibkiina ayagana waa looga qiyaasay deriskeenna qeybtiisuna halkaa inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay iibkii qaala almualifu qaala naadimu raxima llahu tacala wuxuui washrud libeyci hamarin aw zarcin min qabli tiibi alakli sharda alqaطci wuxuuhi washrud shardi libeyci hamarin hamar iyo midho marka la iibinayo aw zarcin zarac marka la iibinayo min qabli tiibi alakl cunidiisu intaanay wanaagsanaanin ka hor sharda alqaطci goyn shardinteed u shard halkan sheekhu wuxuu inooga hadlayaa masale la xidhiidha iibinta midhaha iyo zaraca waana meelaha fiqihaan noogu adkaan jiray ayay ka mid tahay markaan akhrin jiray yacnii mafhuumkeedu waxaana in la fahm in yacnii la akhriyo oo la yidhaahdo mahay maxaa ku jira ama maxaa looga jeedaa in la fahmo waa laga maarmaan wuxuu leeyahay waxaa shardi ah marka midho la iibinayo ama zarac la iibinayo zaracu waa waxan yaryare markaa dhirta istaagto aan lahayn kashkrobiska loo yaqaano marka la iibinayo intaanay cunidoodii weli wanaagsanaanin ee qabla buduwi salaaxi qabla buduwi salaaxi samar midhahana wanaaggoodii aanu wada muuqanin xabbiga iyo xubuubkiina weli aanu adkaanin iminka markaa zaraca loo jeedaa waxa weeye waa dee xubuubkii la iibinayey iyo midhihii marka aan dhulka lala raacinin dhulka lala iibinin ee masalan la odhanin dhirtaa iyo yacnii midhaheedaba waa kaa iibinay ama dhulkaa iyo zaraciisaba waanu kaa iibinay marka aanay ahayn waa laba xaaladoode haddii uu si fiican u bislaado oo midhaha salaaxoodii iyo wanaaggoodii uu muuqdo zaraci iyo buquushina ay adkaato oo xilligaa la iibsanayo ayada taasi way iska bannaan tahay mar haddii ay bislaanshahoodii kaba dambaysa ayd gaadheen mar hadday adkaadeen ayaga mutlaqan baa la iibin karaa ama ha la yidhaahdo bishardi iga gooso ama shardi ha ku yaallaan ha la yidhaahdo waayo mar haddii ay midhihiina wanaaggoodii gaadheen iyo bislaanshahoodii lagu cunayey xabigina adkaadeen caaha iyo aafo aamin ayaa laga yahay laakiin mararka qaarkood baa waxaa dhici kartaa yacnii xawuubkii oon si fiican u adkaanin ama midhihii oon si fiican u bislaanin in loo baahdo in la iibiyo oo qof baa u baahan karoo iibsan karaa ama kii lahaabaaba u baahan kara inuu iska iibiyo isdhaafiyo waxay leeyihiin taa waxaa lagu iibin karaa keliya bishardi alqaطci dii u soo dooni maysi inaan kaa iibiyo weli xuubkana aan adkaanin sow midhahanaan weli si fiican u bislaanin inaan kaa iibiyodsi waa kaa iibiya bishardi laakiin waa inaad iga goosataa shardigaas ayuunbay ku ansixi kareen bay leeyihin waana bilijba cala jawaasiisa inay ku bannaan tahay maxaa markaa la diidayaa waxa leeya wixii haddaanu si fiican u bislaanin ama si fiican aan u adkaanin wuxuu u ban yaallaa ama ku iman karaa caahooyinka iyo aafooyinkii baa ku iman karaa marka waa in la yidhaha bishardi iga gooso taasuunbay ku ansixi kartaa laakiin shardi iga gooso haddaan la odhanin ma ansaxayo oo de waa shay iska daciif oo waxaad dhici karta inay dhintaan dee markaa lacagtiina meesha sa ay kaga baxdo waa marka aanu dhulka ama dhirtu aanay la soconin hadday la socoto dhulka ama dhirtu wax dhibaataa ma laha laakiin markasta haddana waxaad ogaataa markan midhuhu aanay si fiican u bislaanine la iibinaya laleeyahy bishardi iga gooso ama zaracii markaanu si fiican u adkaanine la leeyahay iga gooso waa in la intifaacsan karayaa oo midhahani midho la cuni karayo la intifaacsan karaya ay yihiin oo markaa buquushan iyo zaracani mid la cuni karayo la intifaacsan karaya inuu yahay haddii aan la intifaacsan karaynin dee muntafacin bihidii aynu soo maraynay waa in shaygii la iibinaya shay la dheebsan karayu yahay ayuu ku buraya markaa ma ansaxayo marka macnaha intay u jeedaan waa intaa washrud waxaad u shardisaa libeyci hamarin midha iibintood ow zarcin ama zarac iibintii min qabli tiibi alakli cunidoodu intaanay wanaagsanaanin ka hor ee aanay bislaanshihii rasmiha gaadhin laakiin haddana la intifaacsan karayo oo la cuni karayo taasaa shardi ah ila haddii kale waxaan muntafacayn lama iibin karee waxaad u shardisaa sharda alqaطci goyn shardinteed waan kaa iibiye bishardi laakiin iga gooso waana bilijmac bay leeyihin bayculmabiici qabla qabdin baطala kalxayawaani id bilaxmin quubila wuxuu uhi bayculmabiici shaygii mabiicda ahaayee lagaa iibiyey iibintiisu qabla qabdin gacan ku dhigid ka hor batalaa wuu buray ama ubtilaa waa la buriye ama abtilaa buri kal xayawaani sida xayawaan iyo noole iibkiisu u burayo id wakhtiga quubila la qaabiliya bilaxmin id idaa wakhtiga quubila bilaxmin hilib la qaabiliyo halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa laba masalo waa masalada koowaade waxa uu leeyahay shay aada iibsatay oo aan weli gacantaada soo gelin inaad sii iibisaa waa baatil waxba kaba jiraan weeye lacagtaad qaadato raasamaal iyo faa'iidaba aad qaadato shay aad iibsatoon weli gacantaada soo gelin aad ka qaadataa waxa weeye waa xaaraan iyo waxaanad lahaynood qaadatay shaygaasi ama shay manquul aho waxyaalaha la rare ee la guriya la qaado ha ahaado ama shay caqaara ha ahaado kii kaa iibiyey haba ogolaado maxaa yeelay xadiidka imaamu lbayhaqi uu warinayo xakiim ibnu xisaam wuxuu nabigu sala allahu alay slm laa tabi laa tabicanna shay-an xataa taqbidahu xakiim ibnu xisaam buu ku yidhi nebigu ha iibinoo ha iibin wax ilaa aada shaygaa gacanta ku dhigto waxa uu ahaa iyadana xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan man ibtaaca طacaaman qofka raashin iibsadaa falaa yabicu xataa yastawfiya yuu iibinin ilaa uu soo oofsado gacantiisa uu soo galo ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi walaa axsibu kula shayin ilaa mila طacaaman raashinuun buu yidhi raashin wax kasta oo aad iibsato iibkiisu bannaan yahayna waa la mid buu yidhi nebigu raashinun buu ka cabiray waxaa kaloo markaas uu warinayaa isagana imaamuulxaakim iyo bayhaqi waxay markaa sunankooda yani bayhaqida sunankiisa uu ku warinayaa inuu nebigu sala allahu alay sl zayd muhaabid ana nabiya nahaa an yubaaca silca xaysu tubtaac xataa yaxusa tujaaru ilaa rixaalihim shay halkii lagu iibiyey halka aad ku iibsatay inaad ku iibiso ilaa tujaartu markaas ay geysaan dee meeshoodii meeshoodii iyo rixaashoodii halkoodii waynay geysaan oo halkii ay ku iibsadeen waa inay ka qaataanoo halkoodii ayuu qaadaan maxay tahay ujeeddadu horta mid weeyana dee axaadiidha iyo nahyigaasaa ku soo arooray waa midda labaadee dee milkigaagiiba waa daciif shaygiiba weli gacantaada sooma gelinoo dee milkii taamahoo dhammaystiraynu malihido haddii shaygiiba u dhinto dee caqdigiiba waa fasaqmaya markaa maxaad qofkii ku wareejin wixiiba adigu ma hayso gacantaadaba ku jiro hadduu shaygii la waayo uu fasaqmaya caqdigii xataa kii kaa iibiyey inaad ka iibiso ayaan bannaanayn bay leedahay akhbaartuna waa caamkooda iyo milkigii oo weli daciifa wuxuu ka cabiray markaa iibune hibadii baa la mida oo raandii baa la mida oo kiradii baa la mida oo amaadii ayaa la mida waxaasoo dhan baa la mida shay aan ku soo gelin laguma samayn karo min hunaa markaa halkaa waxaynu ka galaynaa ganacsatada dee alaabtoodii oon weli soo gaadhin oo aan wakiilkoodii soo gaadhin oo aan meeshoodii la dhigin yacni badday ku soo jirtaa iga iibso jina hadda ayaa laga iibso yacni waa laysoo sheego waa laibi iga iibso oo halkaa markaa waraaqa un laysla dhex marayo o la kala iibsanayo taasi wax bannaan maaha tanay markaa bunuugtu ay ku shaqeeyaan iyadana muraabaxada bangigu ma iibin karo oo kama sii macaashi karo shaygaa uu qofkaasi leeyahay ha laysoo iibiya shayga saanu baanoo iibsanaya ilaa uu bangigu soo iibsado milkiga bangiga uu soo galo uu la soo wareego markaas ayuunbuu sii iibin karaa laakiin shaygiibuu qofkii soo arkayoo dabeetana lacagtiisu waa imisoo adugu la qiimaha soo jaro dabeetana halkii un loo shubo un lacagtii ama akownkiisa loogu shubo ama jeegun loo jaro laydhaha ka qaado taasi markaa mid bannaan ma aha oo waxa weeye tan marka aynu halkan aynu ku haynay xadiidu ay diidaysa wey qabla qabdii buu yihi qabdiguna iyo gacanku dhigiduna curfiga ayaa loola noqdaa waxaa la yidhaahdaa shaygu haddii uu markaa dee maguurto yahay dhul hadduu yahay qofkii waa in loo banneeyo ladhan waa kaa haddii uu daar yahay waa in furihii loo dhiibaa wixii alaab kaa taallayna aad kala wada baxdood ka wada qaadataa haddii uu markaa shay yahay dee gacanta lagu qaato waa inuu markaa qofkii gacanta ku qaataa haddii uu yahay markaa shay kale oo dee markaan gacanta lagu qaadayn laakiin lala wareego dee waa inaad mar hadduu gaar yahay waa inaad markaa la wareegto furihiisi markaa aad ka haysataa yacni qabdiguna waa kaasoo curfiga ayaa wixii qabdi iyo gacan ku dhigid la yidhaahdo ayana loola noqonaya masalada labaad ee markaa sheekhu uu ka hadlayo ee ayana taalla midkahay waxa weeye waa in lagu iibiyo noole hilib in lagu iibiyo ama isku jinsi aadaan ma kala jinsi ahaadaan ama mid hilibkiisa la cunahaada ama yuu ahaanin masalan waxaanay ka dhacdaa innaga marka geelu jabo hadiyo goreele geelu ma kabmo waxan kale way kabmaan geelu hadduu jabo amba dee uu fadhiistu si kale wuxu noqdo dee marka reermiyiina la yahay waa la qalayaa dee marka la qalo awr dhan ama hal dhan reerkii qoyskii lahaa ma dhammaynayo inaanay kuna deeqinna waa wax dhec kaloo dadka aanay odhan nin kaalaya cuna idan waxay samayn jireen dee in la yidhaahdo ebel adugu lugtaa qaado oo markaa laba neef keen adugu kan kalow lugtan qaado adugu kalow sarartan qaado adugu kalow intan markaa qaado oo markaa dee toban neef oo xoolaa inuu ku iibiyo hilibkii amaba yacni udhaa lugtaa qaado adugu dameer keen yacni midaan hilibkiisaba la cunin inuu dhahda keen ta la diidan yahay markaa waa taa nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii xaakim iyo bayhaqi ay warinayaan nahaa an tubaacashaatu bilaxmi wuxuu nahiyey in neefkii adhyaha hilib in lagu iibiyo xadiidkala abu daawuud markaa warinayo saciid ibn musayab mursale imaamu tirmidina markaa uu isnaadinayo nahaa can bayci laxmi bilxayawaan waxa uu diiday laxmi iyo hilib in lagu iibiyo xayawaan iyo noole xayawaan noolo ah in lagu iibiyo hilib ayuu diiday labadaa masale ayuu markaa meesha sheekhu inooga hadlay wuxuu idhi bayculmabiici shaygii mabiicda ee laga iibiyo iibintiisa qabla qabdin intaanad gacanta ku dhigin aanu gacantaada soo gelin batala waa buray ama ubtila waa la buri ama abtila buri kal xayawaani kamaa yabtulu bayculxayawaani xayawaan iyo noole iibkii siduu u burayo id idaa wakhtiga qubila la qaabiliye lacag looga dhigo bilaxmin hilib walbayicaani bilkhiyaari qabla an yaftariqaa curfan wa tawcan bilbadan halkan wuxuu sheekhu inoo gelayaa khiyaar waxa la yidhaahdo marka ay labada qof ay wax kala iibsadaan waxaa inta ay wada joogaan u bannaanoo sharcigu jaanis uu siiyey inuu iska celiyo hadduu kii markaa shayga iibiyey u baahdo inuu yidhaahdo war yow lacagta adigoo shaygaygii baan u baahnaysii ama kii iibsaday inuu yidhaahdo war yow uma baahniye shaygaagii qado lacagtaydiisii waxaa kaloo dhici karta in markaa laga qabsado dhowr cisho laydha waan iska soo eegayaa waxaa kaloo dhici karta in ceeb ayay ku soo baxdo shaygii la kala iibsaday haddaba khiyaarku waa kaa khiyaarka laba qaybood baa loo qaybayaa khiyaaru naqs iyo khiyaaru tarawi ama tashay baa la yidhaahdaa midi waa khiyaar naqsi iyo nuqsaan shaygii ku yimi uu keenay kaa khiyaarulcayb baa la dha wiinoo dambeeya midda khiyaaru tashay baa lama khiyaaru tarawi waa tarawi waxa weeye waa ka soo fikirka ama ka baaraandega khiyaarkii ka baaraandega ama khiyaaru tashay khiyaarka markaa ku tacalluqa qofka doonidiisa khiyaaru tarawi ama khiyaaru tashahi waxau leeyahay laba sababood midi waa majlis iyo wada joogidda midina waxa weeye shardi la shardisay ka horuu markaa inoo horraysay khiyaar majliska la yidhaahdo wuxuu uhi walba yiicaani labadii wax kala iibsaday bilkhiyaari khiyaar iyo door bay leeyihiin qabla an yaftariqaa intaanay kala tegin curfan curfi ahaan iyo caada ahaan intaanay u kala tegin wa tawcan ikhtiyaar ahaan intaanay u kala tegin bilbadani jidhkoodiina aanay la kala tegin waxaa sheekuu leeyahay labada qof ee wax kala iibsadaa khiyaar bay leeyihiin loo yaqaana khiyaarulmajlis noocyaalkii iibka oo dhan hadduu sarif yahay hadduu raashi raashi lagu iibinaye hadduu sanamkii yahay haddii markaa iibabka kale markaa tawliyada iyo tashriigga iyo iyo waxyaalaha la midkaa uu yahay laakiin khiyaarkaasi iyo doorkaa waxay leeyihiin inta aanay kala tegin inay markaa dee wixii iibkii iyo caqdigii dhacay ay dib uga noqdaan iyo inay sii socodsiiyaanba door bay u leeyihin laakiin waa qabla an yaftariqa curfan curfiga iyo dhaqan ahaan wax la odhan kara way kala tegeen intaanay kala tegin dawacan yacnii ikhtiyaar intaanay u kala tegin bilbadani jidhkoodii intaanay la kala tegin walow yacnii wada jooggooda ha dheeraado walow muddo ha wada socdaan saddex cisho afar cisho hadday wada socdaan oo aanay kala tegin curfan wax la odhan kara way kala tegeen aanay kala tegin yacnii jidhkoodii aanay la kala tegin oo aan la kala libdhin khiyaarumajliskaasi waa u yaallaa le'annu xadiidkii saxiixaha bukhaariiy muslim warinayeen nebigeennu sala allah ala sl uhi albayicaani bilkhiyaari labada qof ee wax kala ibsaday khiyaar iyo door bay leeyihin maa lam yaftariqaa intaanay kala tegin aw yaquula axaduhumaa lilaakhari ikhtar ilaa an yaqula ama ilaa an yaquula inuu yidhaahdo midkooda kala dooro mooyaan khiyaarkaa khiyaarumajliska la yidhaha ayay leeyihiin haddayse kala tagaan majliskii curfan way kala tageen labadii qof middo kadinkaasu ka baxay middo kadinkaa curfan kala tag wax la odhan karo dawcan qasabna ma jiro jidhkoodii bay la kala tegeen khiyaarkoodii waa goowa siduu xadiidku sheegayey hadduu midkood meeshii ka tago oo kii kale iska sii fadhiyana khiyaarkii wuu go'ay waxaale si ay bukhaari warinaya ibnu cumar ayaa marka uu wax iibsado shaygu hadduu yar cajab geliyo isla qofku wuu kaaga noqon faraqa saaxiibahu intuu markaa ka yar dhaqaaqo ka tago ayuu markaa ku soo noqon jiray ama qaama yamshihuna iyo uma rajac sida muslim uu leeyahy intuu xoogay ka tago ayuu deetana dib ugu soo noqon jiray haddii qofki wax kale iska xidhan yihin si hadduu yidhaahdo markaa iga celi yidhahdo maya dee waa kheermisi waa goo wanigii kaa tegayoo iminka dee sumaati kale weeyaane kii aynu wax ku kala iibsanay waa dhammaaday tafaruqaana xagga curfi ahaanubaa lagu tirinayaa labadan qof waa kala tegeen haddii sha curfiga ee dhaq ahaan la odhanayo dee khiyaarkoodii wogey haddii la way wada joogeen oo masalan way ofrey mid baa suuliga galay way kala tegeen miyaa la odhanaya dee curfigii way kala tegeen ma odhanayo yacnii telefoonkiibu la yar baxay oo halka daaraddu istitaagay kii kalena qolkuu fadhiyaa ama qol yar karuu la galay way kala tegeen miyaa la odhanaya maya weeye haddii se yacnii ay dee gurigii mid ka baxo iska tago ama markaa mid kaga gaari kala raaco markaa way kala tegeen baa curfan la odhanaya dawcanna wuxuu uga jeedaa haddii qasab lagu kala kaxeeyo qasab dee mid unbaaba la xidhayba askar unba u soo gashay gebigiisiibaoo dee waa la qafaalayba ama labadoodii markaa warka dhaqaaqin baa layihi maxay maxay labadani waxbay sheeg sheegayaan baa la yidhio markaa waxbay warka dhaqaajin baa la yidhi haddii kale waa laydin xidhaya ma waa laydin laynaya qasab baa lagu kala dhaqaajiyey markaa waxay leeyihiin taa ma go-ayo markaa khiyaarkoodii baaqii buu ahaanaya markaa khiyaarkoodii ilaa intay iskaga soo noqonayaane dee iskood markaa ay u kala tegayaan bilbadani wuxuu leeyihi jidhka ayna kala tegayaan maxaa ku baxayaa dee haddii uu mid dhinto miyay kala tegeen dhinac waa ka kala tegeen oo midna waa kan aakhiro u kacay midna dee adduunyadii buu joogaa laakiin jidhkoodii waa wada joogaa ama midbaa waashayba midunbaa khaakhaayilayba markay wax kala iibsadeen way dhacdaa markaa inuu markaa mid iska markaa khaakhaayilabe waxay leeyihin ama uu suuxayba dee jidhkoodii waa wada joogaa waxay leeyihin taasoo kalena khiyaarka ku goy maayo ee maxaa meesha imanaya hadduu mid dhintay kii kale waaridkiisa halkii soo gelaya kan miyirdoosay ama waashe weligiisii ayaa halkii soo gelayo khiyaarkii markaa taana kuma kala goyn bay leeyihiin walbayicaani labadii wax kalabsay bilkhiyaari bay leeyihiin qabla an yaftariqaa intaanay kala tegin curfan curfiaan intaanay u kala tegin wa tawcan iyo yacni ikhtiyaarkooda iyo doonidooda intaanay u kala tegin bilbadani jidhkana aanay la kala tegin khiyaar iyo door bay leeyihin wa yushradu lkhiyaaru khiyaar ayaa la shardin in la shardiyaa bannaan fii kayri salam salam waxaan ahayn alaaata saddex maalmood wa duunaha iyo wax ka hooseeya min xiini tam markii uu dhammaaday caqdigii halkanna wuxuu sheekhu inooga gelayaa khiyaarka kiisii labaad waxa laha khiyaaru shardi kani waa khiyaaray labada qof ama midkood qabsanayo labadii qof markay wax kala iibsadaan shayguna fii kayri salam waa inuu yahay salam waa inaanu ahayn salamka wuu inoo iman doonaaye ma gala khiyaaru shardi wa an yakuuna naajizan laa yadkhulu khiyaaru shard waataynu ku soo marraynay qaasimigii salamka isaga marka qofku uu iibinayo wax aanu haynin ee lacagtiina uu qaadanayo muddo kadibna uu ku keenayo salam baa kaa isaga ma gala waa inaanu salam ahayn waxa kaloonu khiyaari shardi isagana gelin wixii rabowiyaadahaa marka lagu iibinayo lacag lacag lagu iibinayo ama raashin raashin lagu iibinayo mise khiyaaru shardi ma galo li'annahu waxaynu soo marnay maxaa shardi ahaa dee alxuluul wataqaabil fi lmajlis baa shardi ahaa soo maaha markaa iyagana ma gala khiyaaru shardi iyo salamka markaa wuxuu leeyahay waxa bannaan khiyaar iyo doorasho in la shardiso oo labadoodii shardisaan ama midkood shardiso wixii aan salam iyo rabowi ahayn saddex maalmood iyo wax ka hooseeya halkay saddexduba ka bilaabmaysaa min xiini tama alcaqdu markii caqdigii dhammaystirmay ee iijaabkii waan kaa iibiyey waan kaa iibsaday xilligaa yacnii haddii ay markaa shardiyaan xilligaas ayuu markaa ka bilaabmaya oo markaa min xiini tam uu ka bilaabmaya waa marka fii sulbi alcaqdi lagu shardiyo awlaadinyow shaygaa waan kaa iibiye ama waan kaa iibsaday bishardi saddex ishaan iska soogaya waan aqbalay ama waan kaa iibiye ama waan iibsaday markaasay min xiini tam ay ka bilaabmaysaa haddiise aan sulbulcaqdiga aan la gelinin waxay ka bilaabmaysaa uun dee markii khiyaarulmajliskii uu go'o ayay ka bilaabmaysaa khiyaarkii ola khiyaarulmajliska markuu meesha ka baxo ayay markaa ka bilaabmaysaa marka weliba shaygan loo shardinaya khiyaarulmajliga waxaana laga maarmaana saddex cisho iyo wax ka yar inuu yahay buuhi taana waxay u deliishanayaan xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan oo ibnu cumar nin ayaa nebiga wuxuu sheegay in iibka lagu dago markaasaa wuxuu yidhi man baayacta faqul low laa khilaaba kaadna baayacta waa khiyaama ma jir ooyayna iskhiyaamayn miskiin baan ahay war ooya igu jarina dheh bayhaqi baa markaa isnaad xasana wuxuu ku warinayaa inuu idaa baayacta faqul laa khilaaba uma anta bilkhiyaari fii kulli silcatin ibtactahaa alaasa layaali war waxaad tidhaha khilaabiya khiyaama ma jirto kadibna khiyaar iyo door baad leedahay shay kastoo aad iibsato saddex isho mar haddaad miskiinkaa la dagaya aad tahay saddex cisho inaad markaa iska soo eegto markaa saddex cisho wixii ka hooseeya ayay shaaficiyadu markaa ka dhigeen khiyaar shardig laakiin waxaa shardi ah shaygu saddexdaa cisho shay xumaanaya waa inaanu ahayn dee haddii waxaa la kala iibsaday ma raashiya ama khudrad ay tahay saddexdaa cishaba ku xumaanaysaa dee markaa khilaaf shardi saddex cishaay ma gelayo waa in markaa qadar aanay ku xumaanaynin hadday markaa aada khudrad qaadato oo tiraa saddex cishaan iska soo egaya oo saddexdii cishaba markaa iyadoo xumaatay aad keento oo aan qofkiiba ka iibsamaynin dee ma banaano taasi aday markaa kaa xumaatay wey ee shayguna waa inaanu shay intaa ku xumaanaya waa inaanu ahayn wayushrad alkhiyaaru khiyaar ayaa la shardi macnaa yajluusu waxa bannaan an yushrad alkhiyaaru khiyaar in la shardiso fii kayri salami salam waxaan ahayn iyo wixii rabowiga aan ahayn alaaatan saddex cisho iyo waduunaha wax ka hooseeya min xiini tam marka uu dhammaystirmay caqdigaasi markuu dhammaystirmay haddii markaa fi sulb alcaqdi markaa lagu shardiyey weeye haddii kale waa dee markaa khiyaar majliskii uu go labadaa khiyaar waxa markaa runtii laga maarmaana inaynu ogaanno dadkeennu ama hadda iminka dadkeenna waxiibiyaa dee waa dad iskaga bilaabay iska xoolo dhaqataynu ahayn ab iyo isir ganacsiga uma lihin dabeedna mid walba inan walba waxaa la mehraddan qabo iyo ninkan mehraddan qaba baa layidhi walaa khiyaaru shardina ma yaqaanaan khiyaaru mijlisna ma yaqaanaan kaaga darane haddaad wax ka baayacdaba iska daa haddaad kala iibsataan oo lacagtii kala sitaan tiraa waan iga celiye kalama dhaqaaqi kartidba hadday ruux dumara tahayna yaa weyn lahaa hadday ruux dumara tahayna ayada markaa haddii haddaan gacanta la saarin waa loo kala tiriya oba tan iska meeraysanaysantay maxay wad waaba kan daymaantoo dhan dadaaliyey ayuu iska odhanaya waa hadda waa baayacaad keliya haddaad wax ka iibsato oo tidhahda intaad la joogtay waan iga celi ama aad tidhaahda baniyo maalin iyo labaan iska soo eegayaa ayadana taana lamama yaqaanoba markaa qofkuna markuu ganacsi bilaabayo inuu ganacsiga aqoon u yeeshaa waa laga maarmaan wax kasta oo la qabanaya haddaad guursanayso wala iska guursanoo isguurayso koriduun maahee yacni aqoon buu u baahan yahay aqoonteedii baro war haddaad doonaysa inaad ganacsato ganacsigii wuxuu u baahan yahay baro adduunka waxaad arkaysaa meherad masaajidkaa leeg ayaad soo gelaysaa wax alla wuxu aya dhulkaad ka soo dhigaysaa sallaannu u korayaa kordadha buu kala furayaa waad iskaga tegaysaa jug ku odhan maayo waad iska baxaysa wixiisiibu iska hagaajisanayaa waayo abyo isir buu u leeyahay saasaa lagu soo abiyey saasuu ku arkay kanna halkanuu isagu iska taagayoo weligiiba mu aragay halkanuba inta miyi laga soo kaxeeyey ayuunba halkan lasoo dhex joojiyey dabeetana feerkaa ka soo horreeya ama cayidaa ka soo horreysa halkanuu la taagan yahay markaa yacni inaynu ganacsigeenni aqoon u yeelanno oo waxa sharciga iyo samaaxada ay diintuna farayso yacni arrin markaas laga maarmaan ah weeyi wa in bimaa yubaacu abi yadharu halkaa khiyaaru naqsiga ayaa inoogu hadhay halkaa inoogu joogo allahu aclam